waxaan halkaan iskugu nimid maamulkii degmada marka waxaan inta ku qabanay shir jaraa'id shirkas jaraa'id oo ku saabsan daaq loo jeedinayo degmada marka inay dhibaataysan tahay runtii waad maqasheen maamulkii degmada saraakiishii waxay ku hadleen waa maqasheen aniga waxaan kusuganahay magaalada degmada degmada marka waxay indhahii qabteen dhibaato badanaa degmada marka ka jirta sida waxbarasho la-aan caafimaad daro waxaa kaloo ka jirta ana la-aan biyo la-aan waxaa kaloo ka jirta magaalada marka horta haddii dhinaca loo fiiriyo amnigeeda boqol kiiba boqol waaye saraakiisha afar iyo tobanka octoobar booliska nabad suuda qayb libaax leh ay ka qaateen laakiin runtii waxaa gaabisay qoladii nabadjiidka ahaa aheeday wadadii waa xireen waxaan ka codsahaynaa dowlada federaalka tan maamul goboleedka waxaan ka codsahaynaa dadka degan kusuganahay degmada marka dhibaato fara badanaa ka jirta sida maamulkii ay u sheegeen waad maqlayseen saraakiishii sida ay u sheegeen waad maqlayseen runtii maanta dhibaata aan lasoo koobi karin lasoo koobi karin ka jirta